زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd, eh, insha Allahu ta'ala eh, waxaan qaadan doonaa darsigeenii laba-iyo tobnaad ilaahay subxaana wa tacaala hadduu qadaro eh, waxaan kusoo dhex jirnay eh, toliinada iyo intay u kala baxaan iyo qeybaha ay yihiin iyo waxa ay mataqaanaa ay ku kala saabsan yihiin iyo sida dadka loo tolo eh, iyo muddada toliinka uu jiraayo iyo mataqaanaa saacadaha loo baahan yahay qofka dhaawac in la tolo iyo daweyntiisa intaba ayaan soo qaadanay iyo sida loo maareeyo insha allahu tacaala eh, waxaan halkan kasii bilaabaynaa darsigeenii laba-iyo tobnaad eh, xilliyada jaritaanka toliinka waxaan kasoo hadalnay eh, in dadka la tolaayo eh, muddo sideed saacadood ilaa laba-iyo toban saacadood gudahooda qofka in la tolo eh, asagoo markaasi eh, nabarkii uusan jeermis qaadin oo nadiif ah haddii markaas la tolo waxaa dhacaysa nabarka inuu iyow bogsado oo markiisaba mataqaanaa sidii loogu talgalay uu ku dhammaado laakiin hadday dhacdo eh, dhaawac oo fadaroobay oo mataqaanaa infection qaaday haddii la tolo waxaa ka dhalanaysa eh, bacteria infection nabarkana saas uu ku raago oo infectionkii uu markaasi kusii weynado dhacdo hadhow toliinadii iyo wixii dhan inay baaba'aan saas daraaddeed marka haddii nabarka uu yahay nadiif sidii loogu talagalay saacadihii loogu talagalay ay ku keenaan een, markaasi wuu iskeenayaa bogsashadiisa muddadii loogu talagalay iyo xiliyadii jaritaanka tuliinka intaba waa isku aadaya marka waxaan halkan ka qaadanaynaa marka een, xiliyada marka jaritaanka tuliinka la sameynayo tuliinada marka way kala yihiin wayna kala badan yihiin ee, tuliinada way kala badan yihiin noocyo badan ayaa la tolaa maqaarka bani aadamka ee, tuliinka wejiga oo kale waxaa lagu jaraa muddo lix maalmood kadib lix maalmood kadib waa isbuuc hal maalin dhiman kadib waa la jarayaa kuma sii jiri karto hadday maalin ama laba kusii darsato waxaa laga yaabaa inay meesha infection qaado oo markaasi ay xanuun kala keento ama ay sii fadaroodo ee, tuliinka lugaha iyo gacmaha waxaa lagu jaraa muddo laba ilaa toddoba maalmood isbuuc gudihiisa ayaa lagu jaraa intaas hadday dhaafto iyadana waxay keeni kartaa infection iyo caabog ayay keeni kartaa tuliinka jirka intiisa kale waxaa lagu jaraa muddo ugu badnaan toban maalmood saddex maalmooda ugu yar ilaa toban maalmood dadka isku jir ma ahan dadka qaaraa jirkooda ciyow raysta dadka qaaraa jirkooda oo infekshanno badan la kulmaaya aa sii raagi kara saas daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay marka ee, jirka intiisa kale dhammaan inta aan soo sheegnay wixii ka harsan waxaa lagu jaraa muddo toban maalmood insha allahu tacaala Ee, fiiro gaar ah haddaboolin tuliinka dhaawacyada ka yimaada qaniiyada sida eeyaha bisadaha iyo wixii la mid ah Ee, waxaa dhacaysa qodobkan ee, inaan waxyar dul istaagno ee, qaniiyada tusaale ahaan ee, ka imaata yacni een, masaska eeyaha iyo bisadaha waxaa laga yaabaa inay infection badan ay ku reebaan ay xanuunka la yiraahdo bacteriya raabiyada ay meesha kala kulmaan sidaas daraaddeed marka lama rabo eh, qaniiyada qaniiyo kastaba in horey laga tolo lama rabo ilaa laga jeermis dilo maalin iyo laba iyo saddex oo la jeermis dilo dheecaanka laga saaro ay markaasi fiicnaadaan in la tolo waa macquul laakiin haddii aada la kulanto eh, qaniiyo kastaba ama ey ha ahaado ama bisad ha ahaato waa inaadan tulin oo aada u gudbisaa dhakhtar laakiin waxaad samaysaa jeermiska ayaad ka dishaa eh, waad dhayaysaa eh, teetanaad ku dhufanaysaa waad maareynaysaa wixii intaas ka dambeeya waxaad iska gudbinaysaa isbitaal ama goob caafimaad ayaad u gudbinaysaa insha allahu tacaala eh, daweynta marka eh, haddii aada la kulanto yacni qof noocaas oo kale ah waxaad u baahan tahay inaad dawo siiso daweynta maxaa ka mid ah marka waxaa tahay gargaaraad tahay eh, waxaa lagaa rabaa inaad siiso dawooyinka antibioticada ah qaybo ka mid ah midii aad heli karto inaad siiso muhiim ma ahan daawada saxda ah inaad qofkaas siiso keliya waxaa muhiim ah inaad siiso wax oo sameyn karo bacteriostatic waxa la yidhahda bacteriyada sii xakin kara macnaha inta aan la gaarin dawada rasmiga ah wax bacteriyada sii xakin kara haddii aad u hesho waa muhiim saas daraaddeed marka waxaa ka mid ah gruupka benshilin wixii aad heli karto ama amoxilin ama benshilin v waxyaalaha lamidka ah iyo xanuun baabi'i haddaad u hesho waa mataqaanaa waa lagu sii meel gaarahaya haddii aad ciba teetana u heshidna waa sidii la rabay إن شاء الله تعالى درس جيني هلكاس يوكو أجيهاي هذا وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري